aniga magacaygan oo ku bilaabayo goobjoog aadan maxamed xuseen mursalaa leedhahaa marka waxay wax ka dhaceen degmada wadajir degmada wadajir gaar ahaan meesha ay u yaqaanaan kaabogodey kasii gaar ahaan meesha ay dhahaan timacadde meeshaasay wax ka dhaceen deb deb ah meesha ka kacay marka sidaasay wax u dhaceen oo guryihii dhan waa naga hureen jiif iyo wax iyo wax noo baaqday dharkii iidii ilmaha u soo iibsanay iyo wixii wax allaala wixii nolol leh kulli waa ku dhamaadeen meeshay ku dhamaadeen waa tahay guryaha gubtay waa imise tiradooda
guryaha gubtay waa afar nusboos waaye afar nusboosa meesha ku basbeeshay oo dabdamiskii wuxuu na soo gaaray goorta ay dabkii tan dhammaaday wuu na soo gaaray oo guryaha waa la kala ciimi lahay dabdamis oo haddaan heli lahayn xilliga aan qaylina iyo xilliga uu noo yimid isma laha
wax xiriiro ah oo dawladda hoose ee xamar aada la samayseen miyaa jira
walaalkay macaan waxaa noo yimid taliyaha cabdibaasi baa noo yimid oo boliiska ah aa noo yimid waxaa kalaa noo yimid guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenkiyaa noo yimid marka alxamdulilah adiga dad kalaa hadda aragna ma hayo
waa gartay marka waxaad iiga warantaa guryahan yaa deganaa ee gubtay
waxaa deganaayay dad qoysasaa deganaayay qoysasaa deganaayay dad iswada dhalayaa degnaay marka sidaasay loo wada degnaay guryaha wax maqnaay male gurigii ugu yaraan sideed qol a ka dhisneed sideedii qol alxamdulilah kulli dhulkay ku qarsoomeen marka wax badbaadi ma jiraan waa darkii saaki lagu shaqo tegay bas aa ka badbaado
waa tahay marka dabcan bal dadkii guryaha ku noolaa ka waran iyo carruurtii iyo haweenkii iyagu ma bad qabaan carruurtii qaar intaan maqneen daraskiyaa badbaadiyey markii ana ka soo gaarnayna inta kale waa badbaadinay dubasho iyo adiga miday diingad sartay iyo waxaad maahina hadda wax dhimasho waa karoona waa tahay marka waxaad ii sheegtaa dabkan muxuu markiisi hore ka kacay maxaa sababay dabka dabkan sidii hadda lii sheegay oo dadka daraskii iyo guriga uu kasoo bilawday markii wareegtay waxay dhaheen wuxuu kasoo bilawday koronto oo korontadan beeko kasoo bilawday marka beeko uu kasoo bilawday marka sidaas barees meesha ku dhalaalay bareeskiyaa dab bixiyey maagtuu dhaliyey dabkii sidii ku bilawday ay sheegaan
waa gartay marka waxaad ka warantaa bal xaaladiina guud bal jawiga hadda waa sidee afarta guri waxaad ii sheegtay in afar qoys ay ku kala noolaayeen oo qaarkood qoysas danyara ay ahaayeen marka bal xaalada guud jawiga waa sidee xilli ramadaanna waa waa lagu jiraayo waa inkastoo dabayaaqe uu yahay xaalada guud ma sahlana walaalkayow waa inaad aragtaa aad kugu fiicnaa laheed wax laguu sheego waxaad aragtaa horta ka fiican aad iyo aad aad iyo aad aqaaro noogu dhacday alxamdulilah ilaahay aan ku shukrinaa ilaahay aan ku mahadinaa wax waaye anakiyoo sooman guryaheeni meeshii ku badbeelay waxaan ku jifeeni dharkeeni wax oo dhan oo dan yarna aan iska nahay oo cid hadda noo maqano ilaahay een aanan jirin marka dadkan walaalaheena noo gaarsi codkeena gaarsi ana lasoo gurmado gurmadaan u baahan nahay wax noo maqan male walaalkay dambasti aan dhex fadhina
maxaa maamulka gobolka banaadir qudhiisa aad ka codsanaysaan
walaalkayo maamulka gobolka banaadir waxaan ka codsaa si degdegle si degdegle inay nagu soo gaaraan bisha barakeeseegtoon waa dhamaatay iidaa lagu jiraa iidii farxadii maanta waxay noo naqashay murug ay noo naqashay dadka walaalahay meel kasta ay joogaan waxaan rabnaa inay ficil gaara oo farxadii shalay aan faraxsaneen inay naga sii farxiyaan oy waa maadaama ay noola qayb qaataan dhibka maanta na gaaray oy nagala qayb qaataan